عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة adakani baa u bayaani cidati limaami wuxuu u baabaysan yahay bal imaamku waanintii uu waaninayay annaasa dadka dadka uu wacdiyayay fii itmaami salaati salaada itmaamkeeda iyo taamyeelkeeda uu ku wacdiyayay oo hadduu jaanibka taqsiir iyo nuqsaan arko bal baraarujintii uu ku baraarujinayo salaadooda inay taam yeelaan ama qaybaheeda ay hagaag u dhammeeyaan war taas buu baabkeeduu yahay iyo wa dikri lqiblati qiblada sheegitaankeeda bal waa laftii inoo iman doona oo kollay abwaabtii qibladaynu ku jirnay bay jaanibkan munaasib ugaba noqon doontaa xagga tartiibtan iyo siday isu daba socdaan iyo bal sheegiddii laba sheegayay xagga qiblada iyo jihadeed xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qaal akhbarana malik can abi الzinaadi can اlcraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala sanadku dee waa dadkii aynu sooba aragnay bal waxaanu kaga mid yahay asaaniidda lagu tiriyay inay min asax اlasaniid yihiinba asaaniidda kuwa ugu heer sareeya ama uguba sixo badan buu kaba mid yahay wuxuu idhi markaasin rasuulkii ilaahay hal tarawna qiblatii haahuna hal tarawna ma waxaa dee ay idinla taho u malaynaysaanun qiblatii qibladaydu haahunaa halkan qibladaydan dee halkana ma inay xaggaasun wax ka arkayo unay meel kale wax iiga muuqan miyay idinla tahay oo u malaynaysaan bal marka hal tarawna waa istifhaam kollay dee markuu ruuxuu arko qibladiisu inay xaggaatuu xaggaa usii jeeda markaa waxaa taa ka laasimaya in dee uu ruuxu ictiqaadiyo ama u maleeyo kol hadduu kaba dambeeyay inaanu arkahayn hadduu salaad xumeeyiyo hadduu hagaajiyaba rasuulka ilaahayna bal wuxuu sheegayaa dadka inuu kaba duwan yahay inkastaba ha sii jeedo oo qibladiisana kuba sii jeeda laakiin xaalo kale oo ilaahay isaga kuba khaas yeelaynay jirto oo wuxuu dhi hal tarawna ma arkaysaan oo miyaa u arkaysaan qiblatii aniga qibladayda ama uga malaynaysaanun hahunaa halkan inay tahay oo halkan igaba horeyse qibladayda un inaan wax ka arkayo waxaa samaynaysaan iyo waxyaalaha la imanaysaanna aynaan aanan arkayn ma taasay idinla tahay istifaamtuna waa linafyi bay noqon ama inkaar fa wallaahi baan ku dhaartee maa yakfaa ma qarsoonaanayo calaya korkayga khushuucukum khushuucdiinu anoo idinka sii jeeda oo xaggaa qiblada uba jeeda haddana khushuucda aad laba imanaysaan salaadiina kolley halkan sujuud baaba timi muslim iyo oo dee waa deegun khushuucdiinu walaa rukuucum rukuucdi rukuucukum rukuucdiinu igama qarsoona macnuhuna waxa weeye dee kii hagaajinaya salaadiisa dhammaynaya rukuucdiisiina ku xasilaya si fiican u rukuucaya sujuudna saas oo kale iyo ka isagoo aan dee nuqsaaminaya dhimaya waan kala arkayaa way ii muuqdaan xaggaadna baan kaba arkayaa taas ee macnuhuna marka waa baraarujin uu ku baraarujinaya salaadooda inay fiicneeyaan oy hagaajiyaan oo rukuucdoodii iyo khushuucdoodii iyo sujuuddoodii ay taam yeelaan maa yakfaa calaya khushuucukum walaa rukuucukum waayo waa tanoo inii anugu la araakum waan idin arkayaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiisaan idinkaba arkayaa taas buu yidhi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal arinkan rasuulka ilaahay uba sheegay oo khushuucdoodu iyo rukuucdoodu inaanay kaba qarsoonayn oo uu arkayo waa cidadii iyo waanidii iyo waanadii oo baraarujinuu ku baraarujinaya inay khushuucdoodii ina dhammaystaan iyo rukuucdoodii iyo salaadoodii si fiican ay u tukadaan taasba weeye xagga araggan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu arkayeyna dee waa arin ilaahay subxaana wa tacaala isaga siiyey oo kuba khaas yeelay markaasee buu arkayoo kale waxba taas uma baahnin ma suuradooda gidaarka ka horeysa dee waxa weeyaan ugaba muuqanayso saasuu ku arkaya ma indha aada u yaryar buu garbaha dhexdooda ku lahaa ama waxyaale waxyaalahaasoo dhan waxaynu uga baahanay maaha arrinkani waa arrin dee rasuulka ilaahay mucjizaadkiisiiya aclaamtii nubawadiisa ah oo daahirkiisan buu kuba xambaaran yahay ibsaar ama arag xaqiiqiyaana jiray amase keefiyadu noqonaya taa ilaah baa og oo waxba imaka uma baahnin inaan umuuro kale iyo waxyaalo kale kuba tacliilino ee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa arkayayoo walow dadku dee waxaa ka horeeya unay arkaan wax ka dambeeya aanay arag dee waa arrin kale khaariqa khaariqdiisii badnayd ee ilaahay subxaana wa tacaala siiyey uun bay kaba mid tahay bal taasba weeye waa xagga araggan rasuulka ilaahay arkaya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh macnuhuna marka waxa weeyaan waa baraarujinu ku baraarujinayaan salaadoodii fiicneeyaan rukuucdoodii iyo khushuucdii halkan khushuucdii dee rukuucdii iyo meelihii kaleba way gelaysaa khushuucdii waataan sheegayo riwaayaadka qaarkoodna sujuud baaba dhacday riwaayo muslim baaba dhacday oo halkan dee bal marka macnuhuna waxa weeyaan waa arkaantii ugu ahamsanayd buu sheegay salaada ee rukuucduna kuwa ugu ahamsan bay ka mid yihiin oo ruuxii rukuuc gaadhay waa kan ragcaddiiba ay u tirsanaanayso hadday rukuucdu dhaaftay inaanay ragcaddaasi dhaaftaybe waa baraarujintaa iyo cidadii imaka uu sheekhu u baabaysto ah imaamkiinu dadkii waaniyo uu ku baraarujiyo salaadoodii inay fiicneeyaan ay hagaajiyaan xadaanaa yaxya bnu saalixin qaala xadaanaa fulix bnu sulaymaana can hilaal bni caliyin can anas bni maalikin qaala anahu qaal yaxya bnu saalix ilwuxaadi kolley fulex iyo hilaal iyo waynu soo marnay fulexna sheekhu waa kitaabka waa badsaday malaa kalaam yaro horena waa inoo horeeyey mar kalena insha allahu tacaala waan ku noqon doonaa waayo aimada qaarkood baa wax ka sheega ama kalaam ku sugan baa jirta ee bukhaarina isagoo hilaal wax ka warinaya iyo bal taasna bal kitaabka kuma yara aada buu ugu soo celceliyaa dee ilaa meelihii hore kitaabkaba waan kuba soo arkayne bal mar kalena si aan isugu xusuusino wixii aan hore usoo nidhi waan kuba celin doonaaye se waynu soo marlaan leenahay yaxya bnu saalix ilwuxaadina waa nin aimo kala duwan oo bukhaari ka midihi ay tawhiiqiyaan aimada qaarkoodna ay kalaam ka keeneen sida axmed iyo kollayna waxaa kalaamka sababtiisu wax halkan dee isaga jarxi ku keenaya maaho waa xagga isagoo lagu tirinayay fuqahadii ahla ra'yi inuu yahay bal taasuun oo dee ra'yigiis iyo jaanibkaas iyaduna markaa meelahan kol hadduu sidiisa kale saduuqa ma cadaala ay u sugnaatay wax jarxi iyo kuba keenaya maaha ee bukhaari iyo muslimna waxbay kaba wariyeen kollay walaa nasaa-i un baan wax ka warin shantan kitaab intooda kale way kaba wariyeen waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey weliba kuwoodii yaryaraa weeyaan daba hilaal ibnu cali oo nin taabiciya ah taabiciintii yaryaraydna kaba mide ama taabiciin ciddii uguba dambaysay hilaal ibnu cali ibnu usaamaa la yidhaha kolkol baa aabihii loo tiiriya hilaal ibnu abi maymuuna waa la yidhaha kolkol hilaal ibnu abi hilaalna waa u yimaadaayo laakiin waa nin hiqah reer bani caamir oo kollay mar dambeo kitaabkay iman doontaa isagoo sheekhu kaba cabiri doono matiga oo min bani caamir walo culimmadu ay leeyihiin reer bani caamirka kama dhalani waa mawaalidoodii bal waxaan leenahay waa nin hiqaa oo kutubta lixda ahbaa riwaayo ku wada leh ninkaas baa xadiidka wuxuu ka warinaya can anas bni malikin qaala anahu qaal sallaa lana nabiyu sala allahu calayhi wasalama salaatan sallaa waa tukiyayoo ama tukadayoo lanaa liajrinaa dee waa tukinayay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam salaatan salaad buuna tukiyey waa salaadahaasunbay kaba mid ahayd shanta ah halkan tacyinkeed nooguma sugneen uma raqiya wuxuu fuulay almimbara mimbarkiibuu fuulay oo fa qaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fi salaati fii shani salaati isagoo salaada shanigeedii ka hadlaya weeye wa fi rukuuci wa fii shani rukuuci rukuucdan la rukuucayo iyo dee cidda aan yar aan taam yeelayn isagoo taa sheegaya oo kuwaa ka hadlaya dadkiina inay hagaajiyaan ku baraarujinayo wuxuu yidhi oo markaa faqaala fi salaati wa fi rukuucda wacnaa rasuulka ilaahay baa yidhi fi salaati fii shani salaat waa salaada shanigeedii ee waa guud ahaan hagaajinteeda iyo in bal la dhammeeyo si fiican loo tukado iyo wa fi rukuuci rukuucdii gaar ahaan oo malaa dadkii dee qaar rasuulka ilaahay dee isagoo sii jeedaba uu arkayay ay uga muuqatay inaanay rukuucdooda hagaajinayn ama aanay taam yeelayn umuuraha isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi innii anugu la araakum waan idin arkayaa min waraa'i gadaashayda iyo xaggayga dambe kamaa araakum san idin arkaya markan aad ii hor joogtaane aan xagga horeba idinka arkayo ayaan xagga dambena idinka arkayaa ee waxa weeyaan dee salaadiina hagaajiya bal markaas wey dawaadna taan kolle xadiidkii horena way nooguba sugnayd daahirka xadiidkuna waxaa dee yahayba arrinkan khaariqa ah oo ah rasuulka ilaahay waxaa ka dambeeya inuu arkayay inay xaaladda salaada ay khaasba ku tahay oo markaa uu salaada ku jiro ayaabay arrinkani u gaar ahaayo uu xagga dambe wax uga arkaya sidaa uu xagga horeba ugaba arkayo waa bal taas waa ixtimaal ama daahir dee ixtimaal kalena waaba jiraayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axwaashiisa dhammaanteedba inay xaaladu taa ahayd kollay mujaahid iyo qorooyina taa way soo naqliyeenba iyo barhkood yidhi rasuulka ilaahay dulmadii iyo mugdiga saa uu nuurka wax ugu arkayo ayuunbaabuu uguba arkayay kuwa yidhina waaba jiraane bal inay dee caam tahayna waa muxtamil waa suurtagal inay khaas tahayna oy salaada ku khaas ahaydna waa suurtagal macnuhuna waa waano iyo baraarujin marka xadiidka ta inooguba sugan dee xadiidka ama labadan xadiidba waxawy xadiidka abu hurayre iyo kan anas ee waa boorin layskuba boorinayo khushuucdii salaada iyo in la dhowro oo la ilaaliyo oo arkaanteedii iyo abcaadeediiba laba taam yeelo iyo inay habboon tahay imaamkii inuu dadka waxyaalaha axwaala salaad ku tacalluqsan uu kuba baraarujiyo khaasatan hadduu ka arko iyaga xagga nuqsaan iyo taqsiir ama waxaan habboonayn uu kaba arko bal imuha arada weeye umuuraha xadiidka inooguba sugan sheekhuna u baabaystay baabun hal yuqaalu ma la odhanayaa masidu banii fulaani reer banii fulaan masidu banii fulaanin reer banii fulaan masjidkoodii taas miyaa la odhanayaa abaabtii masaajidan ku jirnaa kollay noo socon doontaa waxyaalo kala duwan oo masaajidda ku tacalluqsanna dee abwaabtan sheekhu uu inooguba soo aroori doonaa taraajib kala duwanna oo ah waxyaalaha dee masaajidda kuba tacalluqsanna waan arki doonaa biidni illaahi tacaala imaka tani waxa ay tahay istifaamna wuu soo dhigtaye masjid masaajidda ka mida miyaa reer lagu magacaabayaayoo la odhanayaa waa masjidkii reer hebel ama masjidkii bani fulaan taama la odhanayaa macnaha taasi jaa-is miyay tahay mise ma banaano daynay wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcu maca allahi axada ayaaba jirtay waa tuu soo dhigtay dee kollayna waxaa inoo soo socda xadiidka inooguba imanaya arrinkaa jawaaskiisa marka tacriifun loogaba jeedo taasba weeye ayaay waxa weeyaan inooba iman doonto xadiidka inooguba iman doonto markaas baan yar eegi doonaa bal markaa sheekhuna raximah llahu tacaala laftii istifaam buu soo dhigtay oo muu jasmin oo ma la odhanayaa horena waxaynuu soo marray marka dee ixtimaalla ay jiraan lafdigii wax markaa aanu tarjamada goynahayn aanu jasminahayn buu usluubkan isticmaalaa usluubkan istifaamta xagga taraajimta oo bal matalan taasuu isticmaalaa laakiin dee waxa uu inoo soo aroorinayo ayaynu kaba qaadanaynaa xukumka ixtimaalka markaa uu jasmi waayeyna markaasaan sheegaynaa wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaala akhbarana malik can naafici can cabdالlahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama saabaqa bayna اlkhayri rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh saabaqa wuxuu tartansiiyey bayna اlkhayri fardo allatii fardahaasoo udmirat waa fardad la laydiyey ama la jareeyey oo dee aad waxa weeyaan loo diyaariyey bal matalan orodka iyo taasiyo min alxafyaai meesha xafya la yidhaaho oo halkaasaa orodkoodaas uu kaba bilaabmayay wa amaduhaa qaayaheed iyo halkay ku joogsanaysayna maxay ahayd saniyat lwadaaca jirtaas dee markaa dadka reer madiina lagaba baxaya safarayaan ay dadka muwadiciinta ee ruuxa sii sagootayayaa laba gaadhi jireenee saniyat lwadaac la yidhi halkaas waana masaafo waxoogaa ayay isuba jireen barhkooda ilaa shan meyl way noqonaysay wasaabaqa waa tartansiiya rasuulkii ilaahay bayna alkhayli fardihi allatii fardahaasoo lam tudamar an waxa weeye dee layliga iyo jaraynta ay fardaha hore heleen iyo diyaarintaa la diyaariyey bal waxa weeyaan aan taas helinba min athaniyati haniyadii madkuurada ashwaa cahdiyo waa haniyadaa horeynu soo marno waa haniyat lwadaac waa halkay ka bilaabayeen dee iyadana laga bilaabayo orodkiiba ilaa masjidi bani zureyqin waa halkan maxalushaahidku yahay masjidkii reer bani zureyq waa in masaafatii hore kaba yar taas bay had alxadiid koley jihaad buu kusoo celcelin doonaa dumaarka ama tadmiirkuna waxay idhaahaan waa hab ay dee fardahood ay ugu diyaarin jireen waxaan lagaba rabee dee se orod badan iyo taas iyo taxamul badanho faraska ayaa waxay yidhaaheen calaf badan bay siin jireen ilaa uu naaxo way naaxin jireen marka uu naaxo ayay haddana ku yareyn jireen calafkii oo waxay ka dhigi jireen wuxuu ku noolaado uun wax quuta uun ama uu ku noolaado ayay calafkii la siinayay ka dhigi jireen bal dee waxay raacayaanba inay ama kooro iyo ama wax kaloo dee waxyaalo kale ah ay huwi jireen oo ay ku dadi jireen oo si jidhkiisa u kululaado uu dhidido hilibkii badnaayee fuulayna uuga go-oo hilib adag oo soohan uun macnaa hilibkii jilacsan ama dee taasi ama shileyskani keeniyo naaxintu uu meeshii ka baxo hilib dee isagoo waxaweyn xataa damuurkaba waxa la yidhaha markay bagulaaban yahay oo kale ama husaalkii waaba tan laba yidhaaho iyo weydnimada bal markaa faraskii baa weydoobaya hilibkiisiibaa go-aya dee yar iska dabacsanaa hilib adag oo soohan ayuunbaaba dee usoo harayo adagoo markaasuu taxamulaya dee orod dheer iyo bal maalan masaafo dheeriyabuu markaa taxamulaya dee muddada taasay ahayd waa nooc saasa oo icdaad markaa dee dagaalaya waxaay u diyaarinayeen iyo howlaha caynkaasa ay fardaa ku samayn jireen amaa faraska kale waa faras sidiisii caadigaa kuba sugan weeyaanoo aan helin nooca icdaad ama noocaa dee waxa weeyaan taas aan helin daba fardahaasi oo dee way ka adkaysi badan yihiin kana orod badan yihiine noocaas ahaa masaafo dheeroo ilaa dee xafiye intay ka bilaabmaysay ilaa taniyatlwadaac bay musaabaqadooda iyo tartankoodu ahaa ibnu cumar iyo waa kuba jiray markaas fardihii aan iyaguna icdaadka caynkaasa la diyaarinna dee iyaguna masaafatii ka yar ayaa laga dhigay intii musaabaqadoodu intuna waaba dee waa ciddu waxa weeyaan lahum ma stadactu min quwa de waa min ribaad alkhayridii bay kuma jirtaayo waa noocii dee jihaadka loogu talagalayay iyo bal markaa taas iyo icdaadkii kala duwanaaye loo diyaargaroobayo taasba weeye waana kitaabuljihad taasi ugu soo celcelin doonaaye imika halkan muxuu keenay waxaa lagu magacaabay masjidu bani zureyq reer bani zureyq waana reer ansaara ama jilib ansaara weeye masaajidii bal markaa dee reeraha iyo xaafadaha dhexdooda kuba taalay mid ka midana weeye keligiiun may ahayne masjidu bani salima iyo masjidu bani xaarithata iyo magacyo sidaasna way yimaadeen oo masaajida kolba xaafadan ay ku yaalaan reerkan deganaayo dee iyagu masjidkana dhistay markaanay rasuulka ilaahi masjidkiisa gaari karahayn ayaabay barhkood magacoodii tacriif ahaan u siteen dee masjidku waa masjid ilaahay waa kaa waqfiga ruuxna milkigiisa ma aha e laakiin waa tacriif ahaan iyo bal tasmiye ahaan xadiidka markaa waxaa iyada inooguba sugan in dee bal ay bannaan tahay masjidkii in ama ruuxii dhisay iyadoo tacriifu looga jeeday istusus iyo waxaas aanay ahayn loo idaafeeyo ama ciddan ku tukanaysa ama ciddan uu xaafadoodii yahay ama taas loo idaafeeya inay bannaan tahay laakiin waa markay tacriifuun tahay tamiis masaajidii kale laga soocaya ay tahay laakiin wax kaloo intaa dhaafsani aanay jirin bal markaan taas ayaa bal xadiidka inooguba sugan marka sheekhuna waa kan tarjamada u dhigtee waa taa nidhi muu jasmin ixtimaal baa iman karaa oo wuxuu u jasmin waaye idaafadani de hadday rasuulka ilaahay waqtigii dhacday oo waqtigii rasuulka ilaahayba masiiu bani zureyq la odhanayay sax daliilkii baa inoogu sugan wixii baabka inoogu suganya waa arrin cad laakiin dee masjidku haddaanu berigaa magacaa lahayn oo ina markan dambe ibnu cumar iyo uu xadiidka kaba warramayay magac loo bixiyey ay tahayd oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaalihii dabadood yimi uun dabadii yimi uu ahaa waaba arrin la odhan karo dee rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh tasmiyadan ma ogeyno markaa arrinkaasi xadiidku daliil uma noqonayo la odhan karo markaa ixtimaalkaa jira daraaddeed ayaanu u jasmine laakiin jumhuurulculamaa maxay qabaan inay arrinkaasi jaa-is yahay ixtimaalkaa horena in magaca dee reerkan meesha deganaa magacooda masjidku lahaana uu ka muuqda yahayba weeye ibraahim bnu khal baa lagaba soo naqliyey inuu taanici jiray masiiu bani fulan in la yidhaah uu odhan jiray musalla bani fulan ha laba yidhaaho aayaddan uu soo qaadan jiray waana masaajida lilaahi buu soo qaadan jiray laakiin dee imaka tan taas waa ilaahay uun ayay uba sugnaatay oo ilaahun in laguba caabudo oon wax kale aan laguba caabudin ba ay macnuu ahaayeen arrinkan tacriif iyo tamyiisuuna magacuuna looga jeedo tacriifuun kollay aayadda nahyigumaba sugno bal waxaan leenahay markaa shaygu iska jaa-is weeye markaan ujeedo kale iyo riyo kale dee aanay soo ku jirin ama riyo iyo sumco aanay kuba jirin iyadoo dadkii inta laga xigaysto dee dadkii kale loo diidayo dee masjidku kaas dadoo dhanba u furan uu yahay lagu wada tukanayo waqfiya ruuxna aanu lahayn baasi kuma sugna magaca caynkaasa baabu lqismati wa tacliiqi lqinwi fi lmasjidi hadakani baabu bayaani lqismati qismadii la qaybinayay maal laba qaybinayay ama cunto ha noqoto ama wax kale masjidka dhexdiisa fi lmasjidi iyo wa tacliiqi lqinwi qinwi waa laantan geedka timirtaa ay timirtu ku taalo oo dee la midkaa cunquudka marka la eego rucubtan cinabka oo kale waa intan dee waxa weeyaan ay ku taallo timirtu ay kaba baxdo taas baa qinwi lagu magacaabaa haddaba qinwigaasna suritaanka ama dee wax weeyaan la suro laga laalaadiyo masjidka dhexdiisa taas buu bal wixii kuba yimiyo taa xukunkeedii buu baabya tarjamadu laba qaybeyd bay tahay mid waa wax in lagu qaybiyo masjidka dhexdii xoolaaba la keenay dadkii baahnaabaa loo qaybinayaa oo dee masjidka dhexdiisii laguba qaybinayaa waa mid arrinka labaadna waa iyadoo dee bal sadaqa ahaan iyo ruuxa aan waxba haysanin si ugaba cuno in lasoo qaado timirtii oo ku taalla qinwigeedii ama laanteedii inta ku taallo meel masjidka ka mida la sudho oo laga laalaadiyo si dadka aan waxba haysanin ay u cunaan oo iguba intifaacaan taas bay qaybta kale tahy bal xadiidkan markaa eegaynaa tay noogaba sugan iyo ta kale waxna xukunkeeda ama meesha dee waxa weeyaan sheekhu bal maalan ama ma ilxaaq baa mise wax kalaa sooba arooray taas xadiidka ayaan insha allahu tacaala kuba arki doonaa sheekhu raximah llahu tacaala iyadoo kitaabkiisa fawaa-idiisa ay kaba mid tahay wuxuu halkan wax luqa ku tacalluqsan ayuu inoo soo dhigtay weliba kelimadii qanwon inoomuu sharxina keliyo kale oo dee ay xagga marka la eega si siiqo keliya ay ku wada yimaadaan oo xag ay dee isshabahayaan ama u nadiirana oo qur-aankana ku suganna uu soo dhigto wuxuu yihi qaala abuu cabdillaahi waa musanifkii waa bukhaari alqinu alcidqu qinwigu waa cidqiga cidqigu in marka caynta la kasriyo waa laantaa baan leenahay ama in intan timirtu ay kuba taallo maaha laantii oo dhan waa markan timirtu ay baxdo dee qoriga ama laanta intaa ay kuba sugan tahay taas baa cidqina la yidhaa qinwina laba yidhaa kaas bay tay haddii caynta la fadxiyo alcadqu la yidhaaho iyada geedka timirtoo dhan bay noqonaysaa geedkao dhan baa alcadqi la yidhaah ee cidqi marka la yidhaaho waa laanta intaa ay timirtu kuba taalo ee dee waxa weeyaan markaan lagaba gurin taas baa haddaba qinwigu alcidqu taas waa macnihii luqada wuu inoo fasiray bal macno kalena wax kalena faa'iido kalena wuu inoo siyaadiyeyoo walitnaani labadu oo haddii imaka laba laabood meesha ay yaallaan oo noocaasi qinwaani waa taniyadiidoodii waxay noqonaysaa qinwaan laakiin muxuu raaciyey dee iyada tani waa usluubkii taniya ay ku iman jirtayoo alif iyo nuun imaka in mafradkii laguba kordhiyo ishkaal ma jiro waana sidii caadiga ahayd ee laakiin waljamaacatu jamaacada wuxuu ga weedaa jamaaci oo bal maalan haddii saddex laamoodoo noocaasa ama ay meeshii jiraan iyo wax ka badanna ayadane qinwaanun iyadnoo qinwaan markaa wuxuu leeyahy sheekhu mufradku waa qinwan laakiin tasniyada iyo jamaca ayaa siiqo keliya ku wada yimaada qinwaan iyo qinwaan unbay noqonaysaa waa jamacii lafdigan iyo tahniyadiisii maxaa u nadiira kelimo kaluu keenay milu sinwin wa sinwaanin oo waxaa la mid ah sinwun iyo sinwaan dee jamaciina sinwaan unbuu noqonayaa waa wax daahiroo tanuu la mid iyo u iska daaya markaase sinwun waa mufradkii sinwaanina waaba tahniyadii jamcina muxuu noqonayaa sinwaanun unbuu isna noqonayaa sam qinwaan uba yidhi markaa qinwi waan soo fasirna sinwun waa tan dee qur-aankana inooguba sugane waxa weeye waa markay laba geed oo timir ah ama wax ka badan badhaho ay jirid keliya yihin macnaa jirid keliya ayaa waxaa ka wada baxay laba geed oo timira ka wada baxay oo dee isu nadiira asal keliya u wada laabmayaan jirid keliya wada leeyihin iyagina waa labadaa geed taas baa waxaa lagu magacaabaa dee sin laguma magacaabaa waxaa xadiid baaba ahaa rasuulka ilaahaybaa axaadiidiisii ka mid a camru rajuli sinwu abiihi ninka adeerkii waa aabbihii sinugiio macnuuna waa maxay dee waa nadiirkiioo asal keliya wada laabmayaan aabbe keliyaa wada dhalay aabbe keliyaa wada dhalay iyagii lababa haba wada noqdeene markaa tan baa rasuulka ilah kama cabire sinugu markaa waxa uu yahay uun geedkaas ama waxa weeyaan dee waa labadaa geedee timirtae asal keliya laakiin wada leh jirid keliya wada leh ayaa sinwaan laba yidhaah hadday ka bataan oy saddex iyo afar iyo noqdaanna sinwaan unbay noqonaysaayo lafdigu isma bedelayo markaa tasniyadiyo jamici baa adigu dee ishkaal leh kala saarkeeda iyo in la kalaba garto wixii loo jeedo walow dee kolba siiqada ama siyaaqa ay wadaan ay laguba kala garan karo cayni baa wuxuu idhaha sharaxiisa markuu halkan joogo kitaabkiisana cumdatulqaari oo dee sharaxyada kitaabka kuwooda dhanba ah walow dee qaybaha hore oo dhan hadalkiisu badan yuu fawaa-idiisu badan tahay laakiin marka uu dhexdo adigu uu gaadho uun markaa kitaabkii koobto koobto koobto ilaa uu iskaba yaraado marka dambe oo inta hore oo dhan dee xaafid muxajarna had iyo goor waa haystaa waayo waqti bay wada alifayeen isaga in yar ka da-weynaa xaafid baa ka hor bilaabay u ogaana markaas waana u fasaxay oo wuxuu kitaabka oo dee dadkii qorayey buu kolba intii diyaaruu qaadan jiray isaguna sharaxuu bilaabo laakiin dee taasuu markii dambe adugu dee kolkol ictiraadku waa wajih kolna wajih ma aha oo in badane isagoon marna magacaabayno waqaala bacduhum leh ayuu dee ta ictiraad wixii ahaa ayuu halka ayuu dee ku bushiyaa oo meelo badan bay gaadho xataa nin mala aan waqtigiisu dheerayn uu leeyahay kitaab dee uu labadooda maxkamad saarayo alaali oo dee ad waa kitaab mujalad mufiid ah oo uu markaa labada axmed labadooda uu dee maxkamad saarayo oo ujeeddadu labadoodiibu u garnaqaya waa u garnaqaya wixii uu isagu ku haystay bal markaa taasba dee kolkol buu sheekhunayn oo dee bergii ugu horeysay waa kolba kitaabkii waa daalacan kari waaye kitaabkii cayni bergii hore bukhaariga aqriyayo dee markayna hadalkii hore ii horreeyo on soo arkay markuu qaala bacdum idhaa ciddii ujeedada waa gartay laakiin waa sulbkuu kuma hadlayo kolkol buu odhanaya onaan carabi waxba ka aqoon iyo waa tan iyo taas iyo hadalla saasoo kuma hadla waana labanoo dee isku waqti ahaayo isku beled ahaayo waa mucaasaro bal kolkol safxad dhan oo tiisa ayuu soo dhigtaa oo hadalkiisiibuu soo dhiganayaa saas laakiin markuu doonayana waa taasin laakiin fawaa'idiisa badanoo marka ajzaada hore isagaa xaafid ama fatxulbaari ka badanba uu ka badan yahay laakiin marka dambe uu gaabanayaayo fatxulbaari miisadiisa bilowga laga bilaabay ilaa dhammaadka sibuu wada sharxan yahay oo isagu wada sharxan laakiin sharaaxdan kale sankiisa iyo tawdiix laxkaamo dhowr iyo soddon imaka lagu madbuciyo sheekhiisi ibnu mulaqin iyo dee inta horunbay kula duldhacayaan marka dambe baa kitaabkii meesha uu kaba baxayaa oo fari ay kaba qaadayaan oo uu noqonaya un kelimaad la yar qabqabto ama aan waxba la kitaab qabanayna laakiin sharax israacsan weeye sharaxan fadxubaari oo kale hadalkiisaan wadaayo waa xagga luqadiyana aad buu uga fiican yahay jawaanib xadiidku intuu kuba soo noqonaya qeybta hore iyo taraajiimta oo kale aad buu uga fiican yahay ayaa wuxuu idhahaa fain qulta fabiayi shayin yufaraqu bayna taniyati waljamci waa cibaaradiisii dee fanqalana waa isticmaalayeen fanqala waa cibaaradan ah samakhshari baa badsadee dee in qulta qulta oo kale in qulta iyo fanqala yidhaahaa waa isugeyn oo kale haddaad sidaa tidhahayd adna sidaan oo dhan aimada qaarkood baa dee usluubkoodu taa yahay oo waxay meesha ah ayay soo dhiganayaan bal wixii ictiraad noqon lahaa iyo haddana jawaabtiio deetay ka cabiraan fanqala ayay ka cabiraan wuxuu yihi fain qulta haddaad tidhaahidba fabiayi shayin yufaraq bayna taniyati waljamci kol haddii taniyadiiyo jamcu isku mid yahay sean ku kala garanaynaa maxaa lagu kala farqinayaa ayaa wuxuu idhahaa qultu waa dee qaybtiisiie bisuquudi nuuni fi taniyati cinda alidaafa wa hubuutiha fi ljamc waxa weeyaanoo markay idaafo noqoto dee taniyadii nuunteedii way dhacaysaa ama nuuntani waa nuun jamcu tagsiire oo ma dhacayso nuuntii jamcu halkaa way noqonaysa haddii la idaafeeyo kelimada tii taniyad ahayd nuuntii way dhacaysaa tanna ma dhacayso markay jamca tahay waa mid arrin kalena waa sheego bikasriha fi taniyati wa icraabiha fi ljamci markay noqoto taniyada dee wuxuu noqonayaa in alifta ayaa waxa la caraabaya ay tahay iyo dee xarafka kale bedbedelaya ama aliftii iyo yadiye nuuntii way kasirsan tahay oo nuuntii taniyadu way joogtaa waanay kasirsan tahay waa markaana idaafa jirin ama jamc marka ay noqoto dee waa jamcu tagsiir oo icraabihii kala duwanaa kol la fadxiyo iyo kolla adigu intii icraabi kala duwanaabaa kuba imaanayso iyada waa la icraabaya ina kelimadii unbay kaba mid tahay bal marka waa waxyaalaha lagu kala garanaya buu ley waa faa'iide luqo ah oo muhima waa sinun iyo qinunba labadaba waa wax ku imanaya haddaba wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala وqال إبراهيم عن عبد العزيز بن سhayب عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال cبدالعزيز إبراهيم baa wuxuu hi waa xadiثku waa mcalq sanadka qeybtii hore waa xadfay sheekhiisiina maha إبراهيم uma soo gaadhin waa ninkii صاaلxa إبراهيم بن ضحmaan laba odhanayay bal markaas waa mcalq imika halkan laakiin siiqadaa go-an buu inoogu wariyey xadiidkana waa soo celin doonaa isagoo dr markaas bal uu inoo keeni doono laba gooroo dambe iyo عن cبدالعزيز بن سhيب عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال utiya النبiyu صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay baa waxaa loola yimi oo loo keenay bimaalin xoolo min الbaحrayni wadankia baxrayn la odhanaya xoola laga keenay kollay lacag bay ahayd ama dee fidadiibaa bay ahayd maalkana wuxuu aha jizyadoodii ama kharaajkiibu ah jizyadiibuu ahaa baxraynna kollay dee kitaabkana waabay iskaga soo noqnoqon doontaa waatan imaka halkan dee horena waxaa laga yaabaa xadiidkii cabdulqays baynooguba soo maray waa gobolkan sacuudiga berigiisa ku yaala alaxsaan la yidhaha mandiqadaasunbay ahayd baxrayntaa la odhanayay magaalo hajar la odhanayeyna kollay qaaciidadeeda iyobay ahaydba waxaanay waqtigaa raacsanayd intii hore reer faris baa xukumi jiray oo caamil uba joogay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddaba iyadoo majuusna ay degan tahay majuustii reer hajar ayuu musaalaxo iyo sulxi baa jiray waxaana dee laga qaadayay jizyo ay hayd waana rasuulka ilaahay awaakhirkii cumrigiisa iyadoo jizyadaas dee waa wax sanadla ah oo sanadii bar la keenayo markii la keenay malaa markii labaad mabuu imanoo waa xadiidkii jaabir ee uu lahaa rasuulka ilaahay baa yidhi igu yidhi haddii maalka baxrayn yimaado waxaan ku siin intuu saas dee saddex gooru daro aan ku siin doonaa abibakar waqtigiisii buu iman rasuulka ilahay waqtigiisii buu iman calaa ibnu alxadrami baana rasuulka ilaahay waaligiisii ama caamilkiisii halkaa u joogay ahaa haddaba waa mandiqadaasa baxrayn la odhanaya maaha jasiiradan imaka baxrayn la yidhaaho taas ma aha bal waxa weeye baxrayn baa waxa weeyaan maalka ayaa laga keenay faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay unsuruuhu fi lmasjid aqal muugeyn kiisii muugeyn ee xoolihii waa xoolaha la wada jeceliyo dee maalkaa badan kollay abuu cubayda waday unsuruuhu ku daadiyo ku shuba fi lmasjid masjidka dhexdiisa ku shuba waa xoolo badanna kollay dee aan laba la arko xoolo saasa aan madiine aanay marna soo gelin lacag ahaano inay boqol kun oo dirham iyo gaadhay waa suurtagal unsuruuhu fi lmasjid waaba kanoo wakaana wuxuu ahaa akhara maali maalkii ugu badnaa uutiya bihi rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay loo keeno loolaba yimi taas buu ahaa waana kharaajkii ugu horreeyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo soo qaado xaggiisa laba keenay bal taasbe dee dadkiina kollay damaci waa badnaa bal dee xadiid kitaabkana meel dambe kuba iman doono ansaari markay taa maqashay bay xataa dadkii aan la tukan jirin rasuulka ilaahay salaada ayaaba yimaadeen oo dee maalkan markay maqleen intaasi ay yimaadeen rasuulka ilahi wuxu uhi halkaa ku shuba halkaasuu ku qaybinaya maxalu shaahidkuna waa halkan eeg xoolahan waa la qaybinaya waata inoo soo socoto masjidku ku qaybinaya waa qismadii maal la qaybinayey ama dee maalkan ha noqoto ama cunto ha noqoto ama waxyaale masjidka dhexdiisa lagu qaybinayo waa jawaaskeed markaasaa fakharaja rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa u baxay ila salaati salaadii buu soo baxay walam yartafid ilay maalkiina halkanuu tuuga tuulan yahay ee cid xadaysiya cid dhacaysiya cid looga baqdaana ma jirto xaggiisii mabuu dayin markii uu soo baxay xoolaha badan ee halkaa yaallo yidhi halkaa ku shubay isagu mabuu eeginoo xaggiisii ma dayin falama qada salaata salaadii markuu gutay u dhammaystay ayuu jaa yimi fajalasa ilayh waa ila lmaal agtiisiibuu soo fadhiistay famaa kaana ma ahayn yaraa mid arka axadan axad ilaa acdaahu ruuxii arkaba waa siinayay masjidka dhexdiisina uu ku qaybinaya id waqtigaa jaa-ahu waxa u yimi alcabaasu cabaas baa yimi faqaala wuxu uhi cabaasa sanadii sideedaad fadxumaka rasuulka ilaah kusii jooda ayaaba dee uu la noqdayba ee ayaa hijradiisu aydoo waa waqti dambe si aan sheegayo waqtigan cabaas baa yimi faqaala wuxu uhi yaa rasuul allahi acdinii maalkan wax iga sii isii buu yihi fa innii anigu faadaytu waxaan furtay nafsii naftayda wafaadaytu caqiilan caqiilna waan furtay macnaa xoolihii aan lahaan jiray iyo wixii dee waa ti aad idinka iskaga kii furtayba idinkaaba iga qaaday buu leeyo naftaydiina waan ku furtay caqilna waan ku furtay halkaasaa xoolahaygiiba ay mareen macnuhu waxa weyn dagaalkii beder iyagoo kolley nooc mu ikraah jirayba ama dee dadkii may hadhi kareenbe ayay soo raaceen oo dee islaamnayna muu daahirsan markaa cabaas dadkii la qabtay buu ahaa waxaa kaloo la qabtay caqayl ibnu abi aalib baa asra badrin kuba jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal nin kaloo isaguna qoyskiina waa jiraye dee markii dambe ay noqotay bilaabantay furitaankii ama furashadii la furanayay maal laguma furanayay iyagii qaraabanimo uma sii dayn rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaraabanimona waxba loogama dhimin wax alla wax looga dhimay may jirin bal malaa dad ansaari taa way doonayeenna rasuulka ilaahay waa diidayo markaa dee isagaana xoolo lahaa oo xoolihii dee lacag buu lahaa isagaa naftiisii wixii dadkaba laga qaadaya laga qaaday caqil ibnu abi aaliban wax lahayna isagaa u adeerahaaye isagaa bixiyo taasuu u jeedaaba oo bal dee waxa weeyaan taas oo waxaaba dee kollay kutubta siiradiiyo kuma soo aroortay inuu yihi wax alla waxaana haystaa ma jirto rasuulka ilaahay uu ku yidhi me xoolihii haddee umulfadl u dhibto tiri haddii lay asiibo dee bal waxaas iyo waxaas waa arrin dee ilaahay dee ogeysiiye una cid kaleba ogeyno markaas isagaa naftiisiibuu furtay markii uu xoolihii bixiyeen baa la sii daayay maka ku laabmeen haddaba wuxuu leeyay taasaa jirtee bal waxay sii faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi khud qaado isagii umamuu siine uu ku sii daaye waxaad doonaysa ka qaada buu ihi fa xahaa fii thawbihi isagiina dee waa xoolahaas kolleye fa xahaa wuxuu ku contoobtay oo uu kuba gurtay fii thawbi maradiisi intuu maradii gogladay ayuu xoolihii waa xoolo badan ayuu kuba gurtay uma dahaba waa tegey macnaa wuxuu doonay yuqiluhu inuu qaaduu sare u qaado waa godhan buu buuxsaday oo xoolaha kaba buuxsaday wuxuu doonay inuu qaado oo yuqilu macnaa yarfachu way aqala minhaa rafac falam yastadac muu karin waa qaadi kari waayo de wuxuu doonaya intuu qaata inuu dusha u rito saa gurigiisii kulama tago uu buuxsaday uu kari waayo faqaala wuxu uhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow umur amar bacdahum barhkood bar dadkan kula jooga barhkood amar yarfaxu ilaya oo tan jawaabtii dee amarka ayay kuwa ama jawaabtii taas hore dalabka ayay ku jasibsantay tan dambe hay kor yeelo dadkan mid ka mida waxaa tidhaahaa usaar oo hay qaado taas buu ihi kolley ficilkuna umur dawaabo asalkii baan leenahay waa sidii asalka ahayde laakiin waxaa badan oo luqada carabeed badan in la gooyaba bilowgiisao mur-un waa tan mur-un waxaa la mid ah dee waa amare iyo akhada iyo akala saddexaa ficil baa isla wada midow asalku muxuu keenayey hamsadoodii bilowgu inay joogto dee marka amarna yimaadana hamsatu waslina ay timaado waa san imakaba inoo taalo hamsatu wasl ay timaado laakiin maxaa faafay oo luqadii kuba faafay ama carab isticmaalkeeda inay mur kan mur yidhaahaan kaa kalena khud yidhaahaan kaa kalena kul yidhahan khudba uu khud in laba yidhaaha ayaa qiyaasku keenaya laakiin bal taasi waa waxaa badan markaa labada ficile kale khud iyo kul aad bay u yartay in la taam yeelo oo san oo kale in khud iyo kul un laba yidhaa mooyaane in la taam yeela waa naadir laakiin xagga markay ficilka amaro noqoto jaanibkana uu iska badan yahay oo saa uu ibnu maalik lahaa dee wafasha wamur wa mustandarun tatmiimu khud wa kula laamihiisa bal markaa tani oo asalkii bay kuma sugantay umur dee mur haddii laba yidhaana waa sidii badnayd walow dee tani ay asalka tahay barhkood amar yarfacu hay kor yeelo ilaya qaala wuxuui laa may cidi kuma saarayso qaala wuxuu ihi markaa waa adeerkiye farfacu hanta caley adigu adigu haddaba ii saar oo adigu waxaan ii saar qaala wuxuu la tiina rasuulka ilaahi uu diiday fanatara minhu markaasuu barh buu iska daadiyey uma dahaba waa tegay haddana yuqilu weli way badan tahay inuu saro qaado oo uu dusha u rituu doonay falam yastadic tiina markaas muu karin oo markii dambena muukarin markuu dee bardhaadiyey faqaala wuxu uhi yaa rasuul اllahi umur bacdahum yarfacu ilaya qaala laa qaala farfacu anta calaya qaala laa fanahara minhu haddana qeyb kale ayuu ka daadiyo waa iska yareeyey markaasuu uma axtamalahu waa qaaday oo faalqaahu wuxuu ku tuuray calaa kaahini degtiisa waa intan dee maankabkeeya intaa ku dhowaan degtiisii buu markaa go-ii uu ku gurtay maalkan ayuu dusha ayuu u ritay uma dalaqa uu tegey fama zaala kama soolan rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yutbicuhu inuu raacinayuu sii eegay basarhu basarkiisa macnaa rasul markii uu baxay masjidkiibuu ka baxay xaggii gurigiisiibuu kusii socdaa rasuulka ilaahay wuu sii eegayey uun waxa weeyaan kamuu jeedsan xataa khafiya calayna ilaa uu qarsoomay oo ilaa intii uu ka qarsoomayay rasuulka ilaahay wuu sii eegayay maxaa taa u yeelaya waa cajaban la yaab uu la yaaban yahay min xirsi waa xirsigiisa dee maalka iyo waxyaalahaas iyo dee bal taas jaanibkaa uu kuba dadaalayay famaa qaama ma kicin rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam majliskaa kamuu kicin waama walxaal ama meeshaa hunaaka dirhamun dirham uu yahay minhaa maalkii ama danaaniirtii badnayd ama daraahintii badnayd kaba mida macnaa rasuulka ilaahi waa wada qaybiyey ee maalkana maaha zako asnaaftii iyada loo qaybiyo sideedda ahayd ee kharaaj buu ahaa ama jinsi uu ahaayo waa ka duwan yahay isagu habkii loo qaybinayay waa kan rasuulka ilaahay ninkii yimiba siiyey isaga uba ogolaaday inuu waxa uu doonayo kaba qaato halkii rasuulka ilaahay dirham kalamuu kicin bal xadiidka horta in ta iyada uu u daliishada ee uu inoo soo qaatay waxa weeyaan waxyaalaha haddee dadkuba ay wada wadaagsanayaan muslimiinta ama sadaqa ama wixii la midkaa masjidkii in laba dhigay inay bannaan tahay waxaana weeye oo in lagu qaybiya ay bannaan tahay laakiin kolley waxaa lagu qaydayaa haddii taasi aanay hor joogsanahayn weeye oonay khalkhal gelinayn wixii masjidka loo dhisay masjidka salaad iyo umuurahaasaa loo dhisay kol haddii dee iyadoo taa lagu gudanayo tana lagu gudan karo ama waqtiyada aan salaadba hayn iyada markaa baltan jawaaskeed iyada wuu inooguba sugan yahay taas dee rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa weeyaan karamkiisii iyo inaan waa kaa maalka xaggiisii maba dayin wax yar iyo wax badan inuu yahay xaggiisii muu eegin marka dambu qaybiyanay unbuu dul yimiba waa karamkiisii iyo iyo inaanu ina dee xirsi la-aantiisii maal iyo waxaas iyo inaanu xaggiisaba day ahayn qalbigiisana taasi aanay kuba jirin waxaa kaloo inooguba sugan sida rasuulka ilaahay u qaybiyey muu dhiginoo waqti kale lamuu sugine dee imaamkii oo kale ama madaxdii muslimiintu inay u habboon tahay wixii bal maalan maalkaa masaalixda ciddii u ehelka mudatay in loo qaybiyo laba dibdhigin inay taasi ay waxa weeyaan tahay bal xadiidkan wuxuu sheekhu halkan raacinayaaba sharaxa iguba sugan oo dee waxaa laba mida haddii maalkii sakaatulfidriga waayo kitaabkay meel ka mida kuba sugan tahay dee kitaabu zakaat oo kale in sakaatulfidriga iyadoo abu hureyraaba gacanta ku hayee lagu ururinayo dadkii keenaya si hadhow dadkii looguba qaybiyo bal taasna lamid bay noqon markaasa wuxuu leeyahy waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya waxaa nafcigiisu badan yahuu caamka yahay haddii masjidkii la dhiga sida biyo ruuxa haraadan uu kaba cabo oo kale dee bal taasna jawaaskeed xadiidka way nooguba sugan yihiin bal markaa haddaba tarjamadii waan aragnoo qaybin bay ahayd laakiin tacliiqu lqidwi fi lmasjid laan timir oo dee timirtii leedii wadata oo imika masjidkii halkan la suday may jirin oo imika xadiidka may inooguba sugan xadiidka culimada qaarkood baa waxay dhahaan kadhigaasi wuxuu iloobay ama uu farade iskaba qaafil iska iqfaaliyo iskaba ihmaaliye bay kaba dhigaan qaybtaa dambe tarjamadee laakiin waxa weeyaan dee dhinac wuxuu ishaarayaa wix soo arooray oo taasa sayn hore usoo marrayba sheekhu tarjamuu soo dhigtaa waxaa tarjamadna kolkol baan xadiidka uu soo aroorinayo aan tarjamada wixii kuba sugnaa aan laga wada helayn laakiin xadiidkan duruqdiisa ama axaadiid kaleo xataa aanu sooba saarin oo waxaan macnahani kuba yimuu ishaaraya iyadoy taasi tahayba dee bal fawaa-idihiisii badnaayu kitaabka matalan kuba sheegaya iyo ruuxii daalibka ahayuu ku xambaarayo inuu bal umuuraha tatabuco bal taasoo bal taasna uu kuba xambaarayo oo uba fiirsado haddaba taasi iyadu waa mid weeye arrin kale oo waxa soo arooray oo xadiid nasaa-i ay wariyeen inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maalin soo baxay ulbuu gacanta kuba haystay ninbaa markaa wuxuu soo suday laantaa timirta laakiin timir qariifa ama caamiya waa timirta teedii dhaydatay ayuu halkan masjidkii soo suday markaasaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ushiihaysuu ku gugujinayay qidwigii dee waana xash ama waa timirta teedaa radi ah markaasuu rasuulka ilaahay low shaa rabbu hadihi sadaqati tasadaqa bihadiya wa minha ninkan waxaan lahaa hadduu doono dee waxaa wax ka fiican buu sadaqaysan lahaa waana qirkooda wuxuu keenay dadku inay kaba faa'iidaystaan bal waxaa kaloo iyadana soo laynoo soo naqliyo sooba arooray rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dadkii basaatinta iyo beeraa lahaa iyadoo ahla sufa iyo dad masaakiinna ay joogeen oo barkood masjidkaba ay u hoyanayeen ahla sufa oo kale inuu amray dee xaa-id ama bustaan kastaba in laga keena qanwe masjidka la suro oo masaakiinta iyo ciddii aan waxba haysanoo barhkood ama riwaayo ay kuba tihi mucaad ibnu jabalba inuu ilaalintiisa iyo umuuraha kaba mas-uulka bal umuuraha waa ishaaraya haddii taa aynaan eeginbana waxa weeye dee kol haddii maal la dhigay masjid dhexdii oo laguba qaybiyey qanu taasaa ama taasoo kaloo la dhigana waa la mid unoo ruux muxtaaja loogu talagalay inuu kuba intifaaco iyadii bay laba mid tahayoo ee mid kastaba ruuxii muxtaajkaabaa looguba talagalo xaggaasna waa qiyaas baabkeed bal markaa taas bay noqon wa tacliiq ilqanwi fi lmasjid halka dee imaka tarjamada wixii nagaba tusaya baabu man dacaa lidacaamin fi lmasjidi waman ajaaba minhu baabu bayaani man wuxuu u baabaysanyahay bal shaksi ama ciddii dacaa yeedhay oo liacaamin cunto dee dad loo sameeya ama cunto u yeedhay cid uguba yeedhay filmasjidi masjidka dhexdiisa oo maaha acaam masjidka dhexdiisa yaalay ma aha oo la dhigo layidhi dadkii soo kaco kaalee kuba cuna ee waxa weeyaan waa dacaada ayaa filmasjid ay ku tacalluqaysaa isagoo masjidka jooguu dad u yeedhayaa cuntaana ugu yeedhayaa dee dadkii markaa way raacayaan bal taas wixii kuba yimi oo markaan idhaahno baabu bayaani man dacaa liaca man dacaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa waa isagoo kuba sugan liacaamin cunto dad uguba yeedhay waa mid waman ajaaba iyo ciddii ajiibtay minhu malaa ruwaadda bukhaari barhkood baa halkan ilayhi ay kuba sugnayd taasee wax cad bay noqonaysaayo waman ajaaba ilayhi ee ilaa hadda acaami ciddii ajiibtay iyagoo masjidka joogay markii loo yeedhay ruuxii raacday ajiibtay ee iyagu umurahana waa iska jawaaskeeda haddii minhu layidhahna mintu ibtidaayay noqono waa isagu ajiibay waa minhu waa masjidka xaggii isagoo dee markaa ijaabadiisaasi ay kaba bilaabmayso iyo waa raacitaankiisiio isagu ajiibay weeye minhu min almasjidi baad markaa odhanayna min aacaam ma odhanayno waa masjidkii waana ibtidaa-iya waa isagoo dee halkii uu kaba tegay kaba raacay markaa ruuxii u ajiibayba bal taas buu baabkeedii umuurahana jawaaskeedubaa inoo iman doona xadaثna cabdالlahi bn yuسف qaal akhbarana malik can isxaaq bn cabdالlahi anahu samica anasa qaal kole asaaniid cabdالlahi bn yuusuf iyo maalikna maanta ama caawa inoogu soo noqnoqonaya isxaaq bn cabdilaahina dee horesan usoo ogaanay waa isxaaq bn cabdilahi bn abi طalxa oo anas baa u adeero cabdالlahi bn abi طalxa iyo anas xagga hooye walaalo ka ahaayeen qaala wuxuu ihi anas wajadtu waxaan helay annabiya nebiga ayaan helay oon la kulmay sala allahu calayhi wasalam fi lmasjidi masjidka dhexdiisa isagoo ku sugan oo macahu maciisa naasun dad ay yihiin macnaa rasuulka ilaahay ayaa malaa waxa weeyaan kolley xadiidku isagoo intan ka dheerna waa inoo dambeeya rasuulka ilaahay buu salawaatullaahi wasalaamu caleyh malaa qoysku ay kuwa arkeen iyadoo maalinta ay kaba muuqato si waxaanu wax cunin oo kale oo dee waxoogaa yaroo cuntay uba sameeyeen anasna way soo direen laakiin wuxuu la soo kulmay dee waxay ayd rasuulka ilaahay in loo yeedho ama hadday cidi soo raacaysa ruuxiyo laba ay soo raacaane rasuulka ilaahay masjidkii dhex fadhiyo dadna ay la joogaan buu anas yimi rasuulka ilaahay baan helay buu fi lmasjidi macahu naasu faqumtu waan istaagay halkaa ugu yeedhi kari waayey oo uu la hadli kari waayey uu istaagay faqaala wuxuu ihi lii rasuulka ilaahay baa igu yidhi arsalaka ama arsalaka ma waxa ku soo diray arsalaka abu dalxata ma abu dalxa waa dee labadii hamsoo dee laysku madown bal waxa ma abu dalxa ku soo diray waa zawju ummi qultu waxay nacam haa faqaala wuxuu ihi licaamin alicaamin ma cuntuu kuu soo diru noogu yeedhaya qultu waxay nacam haa dee iyaguna waxay ku tala gashanayeen waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama haddii ruux soo raaca iyo taasay kuba tala gashanaayeen waa xishooday inankii markuu yimi markaasuu rasuulkii ilaahayna dee waa kan eh hadalkanuu kuba yidhi oo haabuu isaguna yidhi fa qaala wuxuu yihi liman macahu rasuulka ilaahay dadkii la joogay waa dadkii la joogay oo dhan buu ku yidhi qumuu kaca faindalaqa waa tegay rasuulkii ilaahay wandalaqtu ana waan socday bayna aydiihim waan kasii horreeyo gurigii baan uga horreynayo iyaga hortooda macnaa rasuulka ilaah iyo dadka way soo kaceen adna iyaga hortood ayaabaan socday bal xadiidka ta iyada inooguma sugan dee haddii dad masjid joogo loo yeedho cunto looguma yeedho cuntadaasi waxa weeyaan dee taas hortay banaanideedii way inooguba sugan tahay dee iyadoona weliimaaba ahayn cuntadii saasay inoogu yeelaana jawaaskeedna iyadna waaba inooguba sugan tahay ama arinkan ah dee cunto yar baabay haydee dad badan looguba yeedho halkana sharaxa iguba sugan fawaaida xadiidka ay tahay taasi wax rasuulka ilaahay ku khaasay noqon oo dee isaga mucjizo iyo taasoo intii yarayd baa dee iyaday mucjizo ahayd kuba filaatay waana akhbaar ama waxyaalo inooba dambeeya ee arrinta kale inooguba sugan rasuulka ilaahay isagunbay u yeedheen waa ka dad kalena soo kaxaystay bal markaa waxaay halkana culimmadu ka qaateen ruuxan loo yeedhay hadduu og yahay kan daacigee u yeedhay inaanu karhayn oonu diidahayn cid soo raacda aanu diidahayn markaa hadduu dee ruux kaleba hadduu markaa cid soo kaxaysto ba'si kuma sugnaa laakiin marka aanu waxa weeyaan dee taa ama aanu waxa weeyaan ogeyn oo kale kollay dee xaqiisa maaha maba laha bar rasuulka ilaahay baa waxaa kaba dhacay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo loo yeedhay dhowr ninna way ahaayeen oo dhowrka waa loo wada yeedhay mala afar iyo waxbay ahaayeenba ayaa nin isagiina ku daray markii dambe aan dadkii loo yeedhay aanu kuba jirin har muu odhan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ee markii kaninkii la joogay albaabkii laba yimi oo ninkii guriga lahaa ku yidhi ninkani uuna soo raacay haddaad doonto oad u fasaxi haddaad doontana oo iskaba noqon waayo dadkii aad u yeedhay kumuu jirina ninka isagiina waa uba fasaxay oo bal markaa waxa weya hadduu og yahay inaanu dee diidahayn dhib ma laha hadduu idhaahay balow inakeen oo kale laakiin haddii kale ee waxa weeyaan waxaaba dhici karta ee in wax kaloo bal matalan markaa taas ma yeelanayo xadiidkana bal umuurahan haddii dee masjidka dhexdiisii lagulaba yimaado bal taas jawaa jawaaskeeda isagoo intan ka dheer buu inoo dambeeya iyo bal cuntadii si lagaba yeeliyo dadkii say u qaada iyo dee wax mucjiza muuqata ee umuurahaasi kitaabka ama calaamaatu nubuwa ku keeni doonaa iyo dee meelahaas dambe baabu lqadaa'i wallicaani fi lmasjidi bayna alrijaali wannisaa baabu licaani baabu xukmi lqadaa'i wuxuu u baabaysayahay bayaani xukmi lqadaa'i bal xukum la kala xukumo waxa weeyaan dadkii dhexdood oo qaadigii baaba fadhiistay masjidkii dadkiibuu ku kala xukumayaa masjidkii bal taas buu baabkeedii yahay taa xukumkeeda iyo wallicaani licaantan waa habaartankii laba isqaba oo dee ninkuu haweenaydiisii uu bal waxaa ku sheegaya inay gogoldhaaf samaysatay ama uu doonayay ilma uu leeyahay ilmahan mabaa dhalin ama uurha ku jiro ama ilmo socdaba haba noqdee licaankii habaartankii de waa kii licaankuu dhacay iyadoo suuratu nuur ilaahay nooguma bayaamiyey licaankii filmasiih masjidka dhexdiisa kaba dhacayay bayna rijaali wanisaa rag iyo dumar dhexdood bal umuurahaas xukumkeeduu baabkiisii yahay masaajidii baan ku jirnaa dee kollayna masaa-isheedii iyo axkaamihii waaba iskaba badan yihin walow haddana waxyaalo badanoo bal waxa weeyaan taas aanay dee iyadana aan kitaabku soo wada dhiganayn marka masaa-isha laba eego ay jirto ahimada qaarkoodna masaajida iyo waxooda kuba tacalluqsan waxaabay kuba khaaseeleen kutub gaara oo dee gaarna malaa barh horta la madbaceeyey intana way kutubtaa hore waaweyn ee aimadu madbaceeya laba kitaab iyo baanoogo malaa kitaabka sii mudan kitaabka iclaam masaajid biaxkaami lmasaajid la idhaayo uu leeyahay zarkashi waa mujalad dhan kallay kitaab kaloo tuxfatu raakac wasaajid oo uu ka dambeeyey nin xambaliyaa leh in badanoo masaa-ishiisa ka midana waa soo dhigtaa kaa horena waa shaaficiye bal waa jiraa isaguna madbacaysanoo ee markii hore uu masjid xaraam kaba hadlo uu masjidka madiine ka hadlay iyo masaa-ishiisa iyo masjidkan waxa weeyaan haddana baytulmaqdis uu kaba hadlo ayuu masaajida kalena u khaas yeelaa baab masaa-isha uu ku soo arooriyo dhexdiisa masalo sida u dhiganayana boqol iyo dhowr iyo soddon masalo way kaba badan tahay oo uu sooba dhigto bal markaa laakiin imakana majmuuco kale iyo axkaamo kala duwan oo kitaabku inoo kulansaday ayaa jira halkan markaa maxay tahay bal haddii imika qaadigiiba uu fadhiistay masjidkii oo dad iyaga lagu kala xukumo ma banaantay mise ma banaana iyadoo masjidkii dee horta xuduud laguma oogayo taas laguma oogayo kollay dad ishaystana dacwadood iyo qayradood iyo khusuumadood way imanaysaay maxaa taa xukunkeedu iyo waa mid licaanku waa cadfu khaasin calaa caam oo alqadaa ama ha noqoto arin dhiig ku tacalluqsan maal ku tacalluqsan waxyaalo kale usartii kuba tacalluqsan dee qaduhu waa wax shamlinayo waxoo dhan licaankuna laakiin waa wax khaasa oo waa markaa dee haweenay iyo ninkii qabay iyagoo bal matalan haweenaydii uu deezina iyo waxa uu kuba sheegayo markhaati cadoo kalena aanu haysanoo afartii markhaati ah dariiqii bal waxa iyo kale ee shareecadu dadka isqaba ay u jidaysay gaar ahaantooda markay wax saasi yimaadaan ee lacaatankii ee waa lacaanku waa laacana masalkeede dee mid kasta habaar iyo waxyaalaha kuba sugan iyo shahaado uu laba imanayo sanbaa lacaan loo yidhi dee baab dhanna ama qeyb dhanna wuu inooguma iman doonaa laakiin waa dee marka la eego marka nikaax la gaadho ama kitaabku kuba sugan yahay haddaba masjidka dhexdiisu ay taasi kaba dhacdo iyadna waa wax khaas ah oo kii hore uun qaybihiisii kaba mida bal taas buu baabkeedii yahay wuxuu inoo keen ama xadiidku keenayana waaba kana wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala xadaثna yaxya qaala akhbarana cabdالrazaaq qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbarani bnu shihaabi can sahl bni sacdi ana rajula qaala sanadka waddadaynu soo wada aragnay yaxyuhuna waa yaxye aynu marar kala duwan oo yaxya bnu muusa alkhat ninkaa la odhanayo yaxya bnu muuse weeye wuxuu yihi markaa sahl ibnu sacad xadiidku waa xadiid dheer in yarunbuu ka soo qaatay ana rajula nin ayaa qaala yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow ara-ayta bal waxaad ka warantaa rajula nin bal ka waran wajada helay maca mra-atii haweenadiisa maceed rajula nin oo nin baa dee wuxuu la kulmay arkay iyadoo haweenaydiisii nin kale uu uba tegayo ayaqtuluhu muxuu samaynayaa ninkaasi ninkii miyuu dilaya oo dee haddiina markaas inay wax kale aanu laba iman hadhow idinkiina waa dilaysaanoo ruux baa la dilaa la odhanayaa seebuu yeelayaa ayaqtuluhu xadiidka iyo dee umuurihiisa waa inoo wada dambeeyaan intana uu kaba dheeryahay laakiin markii dambe maxaa dhacaya natiijadii waa aakhirkii xadiidkee in markaa hore aayaadkumay soo degin aayaadkii lacaankaa soo degay waa loo yeedhay bal markaasoo fatalaacana ninkii iyo naagtii oo la wada keenay baa waxay ku licaantameen filmasjidi masjidka dhexdiisa rasuulka ilaah joogo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh masjidka dhexdiisii dadkii kalena ay joogaan ayaa dee ninkii ayaa bilaabay markii dambena iyaduna licaankii wayadra canha alcadaaba ayay iyaduna shahaadaadkiibay laba timi afartiiyo dee tii habaarku ay kuba sugnayd ee shanaad marka wuxuu leeyahay wa ana shaahidun saal waan u joogay oo xaadir baan ahaa bal xadiidku iyo axkaamihiisu way noo dambeeyaane maxaa inooguba sugan in masjidka dhexdiisii lican ka dhacay waana qeyb rasuulka ilaahay uu ku kala xukumayayo qeyb xukumkii kaba mida bal taasi marka dee xukumkii kalena waaba tan oo waxa weeyaan kani waa wax xukumkii qadihii unbuu kaba mid yahay qadihiina waa taasee kolley imaka masjidkii baan kuba jirnay de waxaa la arkaa masjidkana umuurihii looba dhisay taas kolley may ahaynbe rasuulka ilaahay dhacaankaasi waa dhacay qado kale iyo axkaam kalena dee bal meel kaleba qaaliban rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadka uu fadhiisan jiray oo uu ku kala saari jiray may jirin oo umuurihiisoo dhami masjidkay kaba dhacayeen xataa saxaabadii amadee khulafadii oo kale inta badan axkaamtoodu masjidkay kaba dhacayeen mar damba ayay dee meel qudaada ay fadhiistaan baa yeerta xataa qudaada kaba dambeysay barhkood baa masjidka ama guryahooda ama masjidka oo kale ku kala xukumaye bal waxaan leenahay wixii dee aan masjidka wixii loo dhisayba aan kaba hor imanahayneen saa dee dhiig lagu daadiyo iyo xad lagu ogiyo taas waayo xuduudda laguma ogeyn qisaasna lagumaba samaynayn bal xukumkaas ah horta dee shay jaa-isa weeye laakiin kol haddii imika meelo leeyihiin loo khaas yeela ay leeyihiin oo u gaara oo baahi loo qaba in qaadigu halkan yimaado halkan fadhiistaaba aanay jirin iyadoo buuqa iyo waxyaalaha iyo dee ay waato khusuumada aan garanayno marka waxaan leenahay maanta looma baahnee bal laakiin haddii loo baahdo oo kale ee uu qaadi uu fadhiisto iyadoo haddana masjidka aadaabtiisii laba ilaalinayo ee ba-si ku sugani bal taasi ma jirto se imika amaa xadiid ahaa in masaajidda waxaa ka ilaalisaan dee dadkiina waalwaalan iyo ciyaalkiina iyo khusuumaadkiina iyo waxyaalaha caynkaas xadiid mala ibni maajiya ay wariyeenoo ibnu kaiirna aayaddan weyda yarfacu fii buyuutin hadii allahu an tarfaca aayaddaas kuma soo arooriya bal kolley taas isagii markaa dee masaajidka iyo axkaamtiisa iyo aadaabtiisa aayaddan si fiican buu ugu soo arooriyaay bal kolley xadiidkaasi waa xadiid daciifa isagu oo imanka xukum kaba ratibayno laakiin waxaan lena adaabtii haddii laba ilaalintaas maantana dee meelay leeyihin meelihii loogu tegayaa jirto baahidaasi maba jirto aan leenahay laakiin dee xukumku waqtigii rasuulka ilaah iyo taas oo kale waxa dee jawaaskaas baa jira iyadoo adaabtiina la dhowrayo baabun idaa dakhala beytan aqal hadduu galo yusallii waa tukanayaa xayu shaa alhamse istifaaman qadaraya ayusallii ma wuxuu ku tukanayaa xayu shaa meeshii uu doono oo amase xaytu umira meeshii la amray ee ruuxii saaxiibalbeytka uu yidhaa halkaa kuba tuko se buu yeelayaa istifaam weeye buraadku laakiin hamsadii aadaadii istifaamka ayuunbaa xadfan walaa tajasusu ma tajasusayo dee aqalkaa uu galay heshiisi way laamaysaayoo dee inuu isha la raacraaco waxyaalo iyo bal umuurha isaga qarqarsoon uu daydayo tatabuco taas maba laha ee muxuu yeelayaa macnuu waa maxay kolley istifaamta t uu soo dhigtayna waa marka ixtimaal jiro ruuxii aqalkii waaba lagu casuumay waa loo yeedhay oo dee idankan baa jira saaxiibalmasjid uu gurigiisii u idmay idankii kol hadduu gurigiisii soo geliyey dee inuu fadhiisto oo uu gurigii joogo waa kan uba idmay idanka caamkii miyuu noqonayaa wax shamlinaya ruuxu hadduu salaadoona halkii uu kagaba tukanayay oo meeshuu doonu iskaga tukanayaa gurigii mise wuxuu u baahan yahay idankaa caamkii kuma filee wuxuu u baahan yahay saaxib almansil inuu isagii u idmo meeshii uu xadiday unbuu ku tukan karaa bal taas baa waxa weeye uu dhigtayoo ma idankaa caamka dee daahirku waxaabuu ahaa idankaa caamkii inuu kuma filan yahay khaasatan waxa weeye mid baaba jirto laba xaalo oo ayay kala noqono haddii ruuxan dee waa loo yeedhay oo salaad buu u baahdo waa iskaba tukanayaa idankii caamkaana waa jira hadduu meel ka mida gurigii iskagaba tukado bal dee basi kuma sugna laakiin haddii marka horeba loogu yeedhay meel guriga ka mida inuu kuba tukado iyada markaa sida xadiidka inooguma sugan ninkuna meel buu jeclaa salaad baaba looguma yeedhay waa saa dee waqtigii rasuulka ilaahay ma dhacday taas waxaaba iman karta in la yidhaaho bal ruuxa idankaa guud yaan la eegine idan khaasi meeshii haba yimaado bal waa umuurahan uu istifaamta usoo dhigtay oo bal waxa uga jeedaa masaladu inay mowdic nadar tahay ruuxii loo yeedhay meeshuu dooni iskaba tukan karaa inay gelidan loo fasaxay baa caam ahoo dee guud ahaanba meeshii waa loo fasaxay halkii uu fadhiistay iyo halkuu kuba tukanayaba mise wuxuu u baahan yahay meesha uu kuba tukanayo in loo xadido xدثنا عبد الله بن مسلمة قال xdثna إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن محمود بن الربيع محمud بن الربيع waa صحاaبي yar kitaaبالcilmina waynu ku soo maray isagoo laha waxaan rasuulka ilaahay dee aan garanaya xusuusnaya ama aan kasde majo iyo biyo intuu cantuugay wejigeega kuma tufay waa ninka aynu halkaa kuma soo maray baabkii u dhigtay mataa yasixu samaacu sagiiri baabkii uu dhigtayba haddaba can citbaan ibni maalikin citbaan ibni maalik baanu xadiidkan ka warinaya waa saxaabi rasuulka ilaahi asxaabtiisii kaba mida xadiidkuna isagoo dheer buu inoo soo socdaa ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ataahu waa u yimi fii manzili gurigiisii ugu yimi faqaala wuxuu ihi ayna tuxibu halkaad jeceshay an usaliya laka waa inaan adiga dee isagiibuu doonayay mekaan beytkiisa ka mida inuu kuba tukado waa liajlik inaan uguba tukado fii min beytika beytkaaga ama fii beytika aqalkaaga dhex halkaad ka jeceshay inaan kuguba tukado isagoo fadhiisan buu rasuulka ilaahi taa yidhi qaala wuxu uhi fa ashartu lahu waan u ishaaray ilaa makaanin meel baan u ishaaray fakabara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa allahu akbar buu yihi salaadii buu galay abubakar iyo way la socdeen dad kalena way yimaadeen wasafafnaa waanu safanay khalfahu safkii baanu hagaajinay oo isaga gadaashiisii baanu saf u joogsanay fa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tukaday bal xadiidku isagoo aada u dheer waa ka baabka baabkan ku xiga inooguba imanaya markii hore waxaan salaawaad gaadhsiin kartaane laakiin xadiidkaoo dheer daraaddeed iyo waqtigoo imika soo gaadhay ee ma noqonaysa imaka inan bilaabee xadiidku waa xadiidkan imika baabka dambe uu dhigtay ayuunbuu in yaroo kaba mida yahay ee halkanta inooguma suganna rasuulka ilaahi isagii buu doonay weydiistay kolley arrintuna ee ruux gurigii un loogu yeedhay oo salaad isagu u baahday arrinkuu ka duna isagaa u tegay rasuulka ilaahay oo yidhi bal markaanan masjidka gaadhi karahayn acdaar uu sheegtay daraaddeed dee gurigaygii baaba kuma tukanayaa ii kaalayoo meel gurigayga ka mida oon marka dambe ka dhigto halkaa aan ku tukanayo musallo kaba dhigto iigu tuko saasuu rasuulka ilaahay uba weydiiye salawaatullaahi wasalaamu caleyh taa uba weydiiyey bal waxa weeyaan ruuxii isagu iska tukanayay idankan loo fasaxay gurigii inuu soo galo ayuunbuu hoos imanayaa laakiin ruuxii dee arrintan oo kale loogu yeedhay tan xadiidka ee way kaba duwan tahay oo isaga halkii uu jeclaa bal inuu rasuulka ilaahi uguba tukado ayuu rasuulka ilaahi weydiiyey bal taas bay noqon amaa xadiidka waxa kale kuba tacalluqsan ama isagoo dheerba waa kan biidn illaahi tacaala inoo soo socda allah subxaana wa tacala calaa aclam